kulankan walan ku hadalaya sidii lan hagaajii laayay maamulka maaliyadda dowladda gaar ahaan dowladaha hoose ee qeybku ee kabka mashruuca g b l g iyo qiimeyn laga sameeya arrimo dhaqaalaha dowladaha hoose gooreyntii iyo weliba kulanka muhiimadiisa ku hadalaya la taliyaha mashruuca g b l g ee wasaaradda horumarinta maaliyadda mustafe xuseen axmeda tayada maamulka maaliyadda qaranka ee ka dhexeeya hay-adaha dowladda ay ka mid yihiin dowladaha hoose iyo dowladda dhexe sidii loo hagaajin lahaa xiriirkaasi muddo dheer buu soo socday xeerarka qaranka tilmaamaya kulamadani kulamadaasay daba socdaan keliya kulankani wuxuu kaga yaro duwan yahay xaggii physical decentralization strategy action plan and review oo muddo aynu ku shaqaynaynay ilaa shantii sano u dambeeyey in wixii ka hirgelayna aan isla eegno wixii caqabada jirana aan isla eegno si loo saxo taasoo ay ka dhalanayso hofnaan iyo dahfurnaan ka timaada dhinaca maamulka maaliyadda kulankan waxaa kaloo aan uga faa'idaysanaynaa halka ay wax isla marayaan dhammaan mashaariicaha ay deeqbixiyaashuna siiyaan ee j b l g-ga sida l d f-ka s d m-ka faysaskooda istiraatijigooda qaabkay u socdaan siday wax yihiin halkay wax taagan yihiin inaan iyadana isla yaro gorofayno ayuu iyaguna kulankana daaran yahay miisaaniyadaha dowladaha hoose ee sanadka oo halkan lagula wadaagi doono sanad walba miisaaniyad waxbaa iska bedelaa qaabkeeda nidaamkeeda broseskeeda saykalkeeda in iyadana wax laisla eego marka agaasiweyd kulankaasi taasuu daaran yahay waxaana rajaynaynaa kulankan in intaasoo barnaamijyo fiican iyo isfahan fiican
agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda somalilan maxamed xuseen cusmaane mu-adan ayaa sheegay in ka maamul ahaan kuga honta horumarinta hanaanka maamulka iyo maaliyadda si kor laga qaada dhaqaalo sidii loo hagaajin lahaa xidhiirka maamulka lacagta ee dowladda dhexe iyo dowladda hoose iyadoo la isticmaalayo nidaamyada casriga ah ee ifmiska iyo kuwa kale lamidka ah iyo sidii loo qiimeyn lahaa heerka uu marayo hanaanka isticmaalka nidaamka iswada ee xisaabaadka oo dowladaha hoose qaarkood ay aad u isticmaalaan qaarkoodna weli ay dhexda marayaan si dhammaystiran sidii loogu si dhammaystiri lahaa sidii loogu xisaabtami lahaa muhiimadda ay leedahay la socodka dhaqaalaha dalka maadaama dowladaha hoose ay yihiin gundhiga dhaqaalaha wadanka ee bulshada u dhow iyo sidii loo diyaarin lahaa habka ugu ama nidaamka ugu wanaagsan ee xisaab xidhada dowladaha hoose iyo miisaaniyadda kolley aqoon-yahanaadkiin dhammaantiin ku soo shaqeeyey waayo araga waxaynu wadnaa waxa weyaan maalinba inaynu sii kordhino oo hannaankeenna ku sii dhowaano nidaamka maamul wanaagga iyo best bractica somalilan iyo weliba iyo kumid ee taa maamulada sameeyana horumaro dhiniyada dhaqaalaha iyo dowlad dhiska